بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحين كل حجرني كتاب التوحيد عشر كان وعشر الحيلاتناد وحين كل شرحنا أحاديث باب كصدحات بين كل حجرني oo baabkii ahaa baabu lkhawfi min ashirki aayadihii baynu ka soo baxnay labadii aayadood saddex xadiid iyo laba aayadood buu shiikhu daliishaday casharkii hore ayaynu labada aayadood ku sharxnay oo shan iyo labaatanaad casharkaana saddexda xadiid ayaynu ku sharaxayna qaala lmusanif raximah llahu tacaala waxa uu yiri wa fi lxadiidi xadiid waxaa ku sugan inuu nabigu yidhi akhwafu maa akhaafu calaykum ashirku lasqar waxa iigu cabsi badan oo aan aad idinkaga cabsanayo saxaabadii buu la hadlayaa waa ashirku lasqar waa shirkiga kiisa yar labada shirki kan weyn maahee shirku akbarka maahee kan ka yar sidiisu u yaryahay maaha laakiin kaa unbuu ka yaryahay wey fa su-ila waa la weydiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam fa qaala markaasuu waxa uu yidhi arriyaa waxa uu yidhi arriyaa riyaaga weeye halkan xadiidkan sheikhu waxa weeye ma uunan sheegin ciddii warisay iyo saxaabigu ka wariyey midna ma uunan caswi ma samaynin laakiin xadiidka imaamu axmed raximahu llahu tacaala iyo imaamu dabarani iyo sidoo kale albayhaqi ayaa warinaya waxayna ka warinayaan can maxmuud ibni labid maxamuud ibni labid ayay ka warinayaan radia allahu canhu maxamuud ibni labidna waa saxaabi sagiira waa min sigaari saxaaba oo nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu dhimanayey wax yar buu jiray sinu tamyiis ma shan jir buu ahaa ma lix adugu inma yar buu ahaa baa la yidhi sidaa daraaddeed markaa xadiidka wuxuu leeyahay ibnulmundir wuxuu leeyahay maxamuud ibni labid wuu arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam laakiin lam yasix lahu simaac inuu xadiid ka wariyey oo wax ka maqlay ma ansixin waayo sinu tamyiis ma ugalmo yar buu ahaa oo wax ma weelayn karin ibnu abi xaatim isagu wuxuu ka warinayaa imaamu albukhaari inuu yidhi lahu suxba oo sidaa uu rajaxay oo maaragtay inuu wax maqlay la rajaxayo ibnu cabdilbarina waa rajaxay xaafid ibnu xajarna saasuu rajaxay calaa kulli xaal waa sigaaru saxaaba ayuu ka mid yahay maxmuud ibnu labiid maxamuud ibn labid waa min sigaari saxaaba laakiin waxa weeye xadiidku waxa uu ku sugnaaday oo dariiq kale sida sheekh albani raximah llahu tacaala uu caddeeyey saxiix aljaamic sagiirka iyo maxamuud ibni labid oo ka warinaya raafic ibni khadiij raafic ibni khadiij waa saxaabi weyn markaa dariiqaasuu ku sugnaaday oo waxa weeye marka la isku geeyo kaasaa u markhaanti kacaya marka mursal buu noqon lahaa haddii kale laakiin waxaa u markhaanti kacaya xadiidkaas raafic ibni khadiij sheekh albanina waa saxiixinayaa oo xadiidku waa xadiis saxiixa maxamuud ibni labidna waxa uu dhintay baa la yidhi lix iyo sagaashankii meelaha hijriyadu markay ahayd waa adigu raggii yareeraabu ka mid wuxuu ahaa marka xadiidku waa dheeraa oo waxa weye imaamu axmed iyo markay warinayaan xadiidku waa ka dheeriyaa intaan nabigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa ku yidhi akhwafu maa akhaafu calaykum ashirku lasqar qaaluu markaa waxay yidhaahdeen waa maxay ashirku lasqar markaasuu nabigu waxa uu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa arriyaa waa riyaaga riyaaga weeye allah baa maalinta qiyaamaha wuxuu oranayaa dadkii riyaaga samayn jiray oo idhabuu ila aladiina turaa'uuna kuwii aad riyaaga tusayseen oo caamalkiina tusayseen oo riyaaga aad u samaynayseen orda u taga bal inay wax abaalmarina ida siiyaan oo maanta ajar idaka siiyaan acmaashiinni ila riyaa baad samayseen waxa haddii riyaa lagu sameeyana allah ma aqbalo marka xadiidku saas uu dheeraa maxamuud ibn labiid baana warinaya raafic ibn khadiijna waa uu ka wariyey haddaba macnaha xadiidka wa fi lxadiidi mar haddii la yidhaahdo xadiid markii la yidhaahdo waa waxaa loo jeedaa ay xadiidka nebiga calayhi salaatu wassalaam haddii la yidhaahdo khabar atharna waxaa loo jeedaa aqwaasha saxaabada sida musalaxulxadiidka ku cad haddii la yidhaahdo khabarna xadiid iyo athar labadaba khabar waa la wada dhahaa ilaa marmarka qaarkood in la yidhaahdo athar oo markaa nebiga loo tiiriyo ha ama khabar nebiga lagu qaydo markaas waxay noqonayaa xadiid wala macno noqonaya qowluhu marka akhwafu maa akhaafu calaykum waa waxa ugu badan oo aan ka cabsi qaba buyo nebiga calayhi salaatu wasalaam shayga aan aad uga cabsanayo oon idinka idinka cabsanaya inaad ku dhacdaan waa ashirkul asqar asqar macnaheedu maaha inuu wax yar yahay laakiin waxa weeye ay waa duuna akbar markii la isdhinac dhigo kufri shirkiga akbarka iyo shirkiga asqarka waxaa yar shirkiga asqarka ah ee macnaheedu isagu ma yara bal waa huwa waa min akbar alkabaa'ir zinada iyo khamriga iyo kulli isagaa ka weyn laakiin kaa weyn oo naarta lagu waarayo oo diinta lagaga baxayo markii la barbar dhigo oo labadooda la isbarbar dhigo ayuu ka yarya ha waxay la macno tahay haddaad tiraahid laba nin oo waaweyn oo odayaala haddaad tiraahid hebel iyo hebel hebel baa yar ninna waxa weeye toddobaatan lixdan jir kan lixdan jirka haddaad tiraahdo lixdan jirkaa yar macnaheedu ma inuusan weynayn ma aha waa weyn yah ee waxa weeye kaasuu ka yaryahay un weeye idan ashirku alasqar waa min alkabaa'ir waa min akbar alkabaa'ir laakiin shirkiga weyn buu ka yaryahay oo qofku hadduu ku dhinto tawxiidkiina uu wato kuma waarayo naarta kuma waarayo nebigu wuxuu ku fasiray calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey alriyaa ma wa riyaa marka riyaa culummadu waxay yidhaahdeen sida sheekh cuthaymeyn tilmaamaya waa mushtaqun waxaa laga soo dhambalay waa macnaha ra'aa yuraa'i waxa weye riyaaan waa master riyaaan waa master qaatala yuqaatilu qitaalan buu la macnaya marka aragtidii baa laga soo dhambalay ru'ya waa min aru'ya mushtaqun min aru'ya weeye aragtida ayaa laga soo dhambalay waayo qofkaani camalka markuu samaynaya axaadiid kalaa fasiraysa yaquumu arajulu fa yusallii fa yuzayinu salaatahu limaa yaraa min nadari rajuli ilayh qof kale ayuu isagoo salaaddii buu istaagayaa markuu salaaddii u istaago ayuu qurxinayaa liajli hebel ha ku ammaano idan marka waa riyaagu waa dadkaa la istusayaa si ay dadkii ku ammaanaan waxa uu yidhi sheekh cuthaymiin raximah allahu tacaala xagga camalka ma baadil buu ka dhigayaa budlaanul camal waxaa laga eegayaa waa biictibaarayn haddii marka hore qofku markuu u istaago cibaadada asalkiisaba ay riyaa ka tahay oo uunan ilaahay dartiiba u samaynayn ee uu riyaa ku bilaabay cibaadadaasi waa baatila oo waxba kama jiraan haddii laakiin markii hore uu ilaahay darti u istaagay oo cibaadadii uu ilaahay darti u istaagay u sameeyey laakiin markuu cibaadadii ku dhex jiray riyaagii soo dhex galay labuu u qaybsamaya haddii uu iska difaaco ilaahay ka magangalo acuudu billahi min ashaan rajim yaraado riyaaga ilaah ka magangalo cibaadadiisi waa nabadgelaysaa uu la dagaalamo shaydaankii haddii laakiin uu isaga raaxaystoo daayo oo istimraar uu la yimaado oo camalkii sidaas uu riyaagii ku dhammeeyo cibaadadu waa buraysaa waayo ilaahay xadiisulqudsi buu ku yiri ana aqna shurakaa'i can shirki man camila camalan ashraka maciya fiihi kayrii taraktuhu shirkuhu imaam muslim baa warinaya ilaahay ma aqbala camalka haddii cid lala wadaajiyo marka camalkii baadil buu noqonayaa wuuna baaba'ayaa haddii riyaagu dhex galo walciyaadu billaah sumcaduna waa la mid iyo cujbiga iyo waxaasoo dhan waa la mid oo xadiidkiibaa ku soo arooray man eh, samaca samaca allahu bihi waman yuraai yuraai allahu bihi haddaad waxa weeye dadka ismaqashiisid waxa weeye iyadana waa riya oo camalkii waa burayaa marka xadiidku daliil wuxuu u yahay inaynu shirka asqarka iska ilaalino oo ka cabsano maadaama nebigu inooga cabsaday oo saxaabadii looga cabsaday innagana waa min baabi awlaa xadiidka labaad oo uu shiiku keenay waxa weeye xadiidkii cabdullaahi ibni mascuud radia allahu canhu cabdullahi ibni mascuud awal baan soo tacriifinay qaala waxau yidhi cabdullahi ibni mascuud qaala rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam man maata qofka dhinta wa huwa yadcuu min duuni illaahi niddan dakhala annaar qofka dhinta isagoo baryaya wax ilaahay ka sokeeya oo ilaahay la simaya oo nid waa eh, eh, nidku waxa weeye waa mathiil ilaahay wax u mithlaynaya oo la simaya waatuu allah yidhi falaa tajcaluu lilaahi andaadan wa antum taclamuun nidku waxa weeye waa almithlu wannadiir waxaad odhan kartaa fulaan waa niddu fulaan saad u dhihi- u dhahaysid waa mithlu fulaan oo kale hebel buu la mid yahay ay isku mid wey marka xaggii cibaadadii baad kala simaysaa marka xadiidkan horta waxaa wariyey imaam albukhaari raximah allahu tacaala bay kitaabi tafsiir buu ku warinayaa oo markuu aayaddaasi falaa tajcaluu lilaahi andaadan wa antum taclamuun halka ayuu ku warinayaa marka nebigu wuxuu yidhi man maata qofka dhinta wa huwa walxaal huwa yadcuu baryaya min duuni illaahi cid ilaahay ka sokaysa niddan nid ilaahay ka sokeeya baryaya oo waxa weeye ilaahay nid u samaynaya dakhala annaar naarta ayuu gelaya hadduu marka baryadaas uu shirku akbar yahayna dee naar buu gelayaayo waxa weeye waa mukhalladun fi nnaar oo shirku akbar buu ku dhacay waa arrin khatara weeye daahirka xadiidkuna waa saas laakiin hadduu shirkigii asqarka ahaa tahayna oo waxa weeye uu laakiin ducadu ma noqoto shirku asqar mar hadduu ilaahay waxaan ahayn baryayo oo nid u samaynaya waa shirku akbar bay noqonaysaa idan marka xadiidkaana waa xadiid khatara oo waxa weeye aayadii buu la macno yahay oo in allaha laa yakfir an yushraka bihi marka allahna waa inaga nahayey falaa tajcaluu lilaahi andaadan wa antum taclamuun mamnuuc weeye marka allah subxaana watacaala waxaan ahayn in la baryo marka adducaau huwa alcibaada buu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam marka sarfu lcibaadati ligayri illaahina waa shirk allahna wuxuu yidhi waqaala rabukum udcuunii astajib lakum ha marka ilaahay in isaga la baryaa la rabaa marnaba inaan cid kale la baryin waidaa saalaka cibaadii canii fainii qariib ujiibu dacwata daaci idaa dacaan falyastajiibuu lii walyuminuu bi lacalahum yarshuduun idan ducadu waa cibaada marka mar hadduu marka ilaahay waxaan ahayn baryayo oo meel kale u leexinayo waxa weye markaa shirki buu ku jiraa walciyaadu billah waa taxdiir min ashirki marka xadiidka saddexaad oo shiikhu keenay waxa uu yidhi walimuslim muslim waxa uu wariyey can jaabir ibni cabdillaahi uu ka wariyey waa ca- jaabir ibni cabdillaahi ibni xaraam alansaariy waa saxaabada aada axaadiidta u warisay buu ka mid yahay aabbihiina saxaabi buu ahaa isaguna waa saxaabi aabbihiina uxud buu ku shahiiday oo waa shuhadaa uxud buu aabbihii ka mid yahay axaadiid badan buuna leeyahay jaabir ibni cabdillaahi ibni xaraam waxa uu ku dhintay madiina bacda sabciin baa layihi toddobaataneeyadii meelaha hijriyadu markay ahayd kabacdi ayuu ku dhintay baa layihi madiina aad bayna axaadiidtiisu u badan tahay jaabir ibni cabdillaah qaala waxa uu yidhi imaamu muslim baa ka warinaya oo fi kitaab aliimaan ku warinaya waxa uu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam eh, nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man laqiya allaha laa yushriku bihi shay'an dakhala aljanna man ruuxii laqiya laah alla la kulma ey dhinta oo geeridii u timaado oo aakhire u gadooma wa waayo qofku markuu dhinto ilaahu la kulmayaa marka man laqiya laaha qofkii alla la kulma waxa weye laa yushriku bihi shay-an isagoon shirki samaynaynin ilaahay shirki u samaynaynin dakhala aljanna waa alwacdi il- waa loo yaboo waa yaboo waxa weye dakhala aljanna janno ayuu tegaya jumlada labaad waman laqiyahu qofkii la kulma allah yushriku bihi shay-an isagoo shirki u samaynayana dakhala naar naar ayuu gelayaa waa waciid idan xadiidkana imaam muslim baa warinayaa wuxuu la mid yahay oo la macno yahay xadiidkii mucaad waynu soo marnay atadri maa xaqu llah wa- eh, xaqullah cala alcibaad waatuu nebigu fasiroo yidhi xaqullaahi cala alcibaad an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay-a waa jumlada horaa la mid ah man laqiya allaha laa yushriku bihi shay-an isagoon shirki u samaynayn ama kii weynaa ha noqdo ama kii yaraa ha noqdo kulli shirki bannaan ka maray dakhala aljanna marka hadduu kii weynaa iyo kii yaraaba bannaan ka marayna jannaduu horey ka tegayaa oo jannuu gelayaa weeyi haddii uu waxa weeye kii weynaa bannaan ka maray laakiin kii yaraa uu ku dhacayna ouna gaaloobinna waa taxta mashii'at illaah haddii ilaahay cafiyana jannadu horey ka tegayaa haddii kaloo la ciqaabana naarta ku waarimaya waa marka laa yushriku bihi shay-an dakhala aljanna ama horey ha ka galo ama gadaal ha ka gale kollay masiiruhu ila aljanna waman laqiyahu yushriku bihi shay-anna dakhala annaar waxay la macno tahay waxa weeye eh, qofku hadduu isaga oo dhintay waxa weeye an yacbuduuhu walaa yushriku bihi shay-an marka allah muxuu yidhi xadiidkaas muxuu yidhi nebigu وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا marka haddii ay isagoo uu dhinto shirki samaynayana hadda naar buu gelaya oo waxa weeye waa waciid khatara waa waciidkaasa ku soo arooray shirkiga hadduu shirkiga weyn noqdona haddee naar buu gelaya oo ku waaraya oo aayadihiiba la macnaya haddii uu shirkigaasi shirku asqar noqdo oo uu maaragtay taxta mashii'at illaahi buu noqonayaa sida culummadu ay caddeeyeen in shaa cafaa canhu hadduu doono allah waa cafiyayaa wa in shaa cadabahu wa caaqabahu laakiin masiiruhu ila aljanna naar ku waari mayo idan marka saddexdan xadiid oo shiikhu keenayba waa ataxdiir min ashirki shirkigaa lainooga digaya inaynu shirkiga iska ilaalino maadaama saxaabadii uu nebigu uga cabsaday innaguna waa min baabi awlaa marka dad badan oo jahli hayo oo juhalo ah ayaa waxay odhanayaan anigu muslim baan haya xaggee shirkigu iiga imaanaya war nebigu saxaabadiibuu ku leeyahay waxaan idinkaga cabsanayaa shirkiga asqarkaa shirkiga asqarkaana waa khatar weeye dunuubta waaweyn buu ka khatarsan yahay sidaa daraaddeed marka qofku daa'iman wa abadan waa inuu shirkiga ilaahay ka magangalaa waatuu nebigu baray xadiidkii abubakar ee, nebigu uu baray oo uu ku yiri ilaahay ka bari oo waxaa dhahda allahuma inii acuudu bika an ushrika inaan shirki kuu sameeya wa ana aclam aniga oo og wa acuudu bika waxaana kaa magangelayaa an ushrika inaan shirki kuu sameeyo wa ana laa aclam marka wixii aadan garanayn iyo waxa kaleba ilaahay ka magangal shirkigu waa khatar weeye waxa weye masiirkiisuna waa naar weeye shirkiguna macnihiisu waxa weeye waa inaad cid kale cibaadadii ilaahay u leexisid taas ayaa dhibaatada weyn ka imaanaysaa marka insha allah masaa-isha cashar gaar aan ka dhigaynaa shiikhu aayadahaas labada aayadood iyo saddexdaa xadiis buu baaka u deliishaday masaa-isha uu inooga soo saarana waa arkaynaa walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin